maamulka degmada xodur iyo kaan gobolka bakool iyo kulan laga adeen wasiiro ku dareeran koonfur galbeed ooyo shalxayeen wasiirka amniga wasiirka diinta iyo waqaafta iyo wasiirka cadaalada haanaso maamulka unku werbi ujeedkiiyo handareeng magaalada xodura
wasiire dhammaan saraakiisha maamulka gobolkii degmada salaame xeer ilaalinta kulli ana warbixintay aan siinsiya oo inta ka saabsan way ka wareeji doona ilaankii khusaytay gobolka khusaytay asitalna ka wareeji doona oo taliyaha qaybta booliis kiiskan madeen may la raayo maamulkii la bedeli maalinta inka balaawta iyo maalinta inka damboyta step by step lank in la socday on kasta on lankaasu qaab buliiskii qaabkii nabadgelyada ergooyin usa dari meel welba usa saadi walaa ha kulkulmi dadka bannaanka baxay dhowr jeer saadi xoogaal nan ah lankaasaa ka wareeji doon walaa warbixin ah waa bilaahi towfiiq taliyaha qaybta booliisaa ka wareeji wasiirada iyo weliba ka dheeradana in maxkamadda ciidankii ku wareeji doonaan baarista kiiska dhacdada ee magaalada xudur ku dhidi toddobaadkii laha dhaafi ka dowlad ahaan iyo kulamo la weelada doonaan qaybo sharduban ee bulshada
waa inta uunu koynay haddee isniin roogtaan in warbixin marka horsiin ku dhugunsano wali anaa guddi madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ha magacaaway oo dowladda koonfur galbeed si official ah aan ku socdo waan hambahii dhacdadii inta ku dhiidi ii aragto xudur ku teegin i xalshe guddigaana wali ka koobanyaa sid wasiir oo wasaaradoogay arrintan quseeye iyo maxkamaddii ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaalintii inta kale waliba waa dad unana kaalmayaa inii la jarayo markii marka faahfaahin yar una biino walaa la xallayla fadaaw saldhigii booliska gobolkan ama degmadan iyo dhacdo ku dhiidi markii meelugaas amal oo xarun dowladeeda wal ku dhiidon shaksi intii in isku baha walma baaraw lanko maamula intii isku seeda hoolasay walba kuga wadaw hay-addii shaqada ka lahayti oo hay-addii sharcigan lahayti iyo sheegnay lukbalaaw geeka marka hortooli fadaana xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida iyo maxkamaddii in aragtaasayoo la wareegaan baaristeena si official ah iyo ansuubiyaan
wasiirka diinta awqaabta dowladda koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka bakool gudoomiyaha degmada xudur taliyaha qaybta maxkamadda qalabka sida xeralaalinta dhammaan maamulada kala duwan intaana joogaan ilaamaha amniga waa salaaman tihiin salaan kadib kulanka nuxurkiisa waxyaalahaan u imaanay iyo waajibaadkiina saarnaayo halkaan u imaanay waxaa ka hadlay wasiirka amniga uljeedkaana halkaan u imaanayna faahfaahintiisa oo dhammaan wasiirka amniga oo noo sheegay wixii awaamiir ah oo barnaamijkii oo maaragtay ka dhacay degmadan xudur waxaa lagu wareejiyey xililaalinta iyo maxkamadda qalabka sida anuguna intii maalmaha aan joogno kulamo gaargaar ah ayaan la kulmaynaa bulshada arrimo loon ku aransada ay kulunkuun iyo weliba qayb ku qaado doonanaa sidii lan heliisii lahaya beelo iska xaysada degmada xudur ee xarunta gobolka bakool